subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimeeraad ee haysanay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta oo kusoo badanaya magaalada jowhar madaxweynaha galmudug oo gaaray degmada cadaado ee gobolka galguduud mashruuca ansixinta qorshaha maalgashiga oo laga daafuray magaalada kismaayo diyaargarowga maalmaha xorriyadda oo laga dareemayo degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho xoolodhaqatada degmada dhobley oo ka hadlay doorkooda ku aadan horumarinta nabadda deegaanka wararka dibadda saaka waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo dunida ku boorisay in lasii wado gargaarka khaza
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu waa abdaxsiis xasan waa tobanka bisha juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka waana subaxnimo salaase ah dhallinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta ayaa kusoo badanaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya farsamada gacanta gaar ahaan kuwa laga sameeyo alwaaxa waa mid ka mid ah xirfadaha ugu faca weyn ee ku salaysan hal abuur dhaqaale iyo horumarka bulshada waa farsamo gacmeed lagu sameeyo agabyo qurux badan oo waxtar leh sida miisaska kuraasta jiifafka fadhiyada iyo kuwo kale magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waxaa ku yaala goobo lagu farsameeyo agabyadaas oo ay ka howlgalaan dhallinyaro ka maareeya noloshooda iyo mustaqbalkooda waxaana ay ka horbixiyaan hannaanka ay u shaqeeyaan waxaan joogaa suuqa qandalahaan joogaa suuqaan ka shaqaynaa qandalaha suuqa oo sida sareeraha iyo miisaha iyo jeefkii waxaas loo gadan joognaa fikirda ganacsiga horta waxay igu dhiirigeliyaa ilaa kheraasiye aabbahay uu dhiirigeliyey anoo iska xamaalanayo suuqa xamaali ka eh aabbahay dha xamaali ma fiicine waxaa kuuro ina shaqaystad ninka shaqaystaa walba xamaalihay shaqa waa tahay laakiin shaqa shaqadaas oo xoog ka fiican aan kuu samayna aabbahay dhahay mugu aabbahay dadaalka iyo fikirkaanba aabbahay aan lahay wallaahi xilligan bilaawayniyo wallaahi xilligii taasa xilligaas ma dhihi karin laakiin shaqadahan horta waxaan ku bartaniyo xifraddan waxaa la abtagayaa lahay hore meeshaan ku shaqay jiray mugu abtagayaa la joogi jiray hoosa abtagahay haddii adageys maxaa ka qabtaa camal mayaan dhaha aabo hoshbeel laakiin lacag u baahan taan dhahay micni malo lacag ilaaha keena dhaha laakiin anaa ku bilaabaaye ilaahu ku barakeena shaqada dhacdan kale mugso shaqadii xoog iyo waxaasan kusoo galinay mugsadii aan shaqadii aan saa iskaga barano xifradda ani horta aqoon dheeraad oo xagga oo dugsi sare iyo waxaas waxaas ma uu soo marin meeshaan wax loogu bartayba xoog loogu bar shaqada maana shaqa hadda oo aqoon usoo galiyo wax usoo bartay ma ahan shaqada horta wax dalawaad liiraaho lacalla xabad xamad marmar dhifle waa dalawaad wixii ah laakiin hadda waxayba noqotayba wixii in anaga iska diyaarsano oo ika diyaarle dadkii u imaadaan oo sidii waxa gadano shaqaysta ku imaadaan
alaabaha jiifka ka mid ah alaabaha oo dadka baadiyaha isticmaalaan sida sanduuqyada albaabada ka mid ah hada intaasoo nooc waayo markaa waa balad iyo baadiiba laga isticmaalo marka sida alaabaha jiifka cuseeb waa iibinaay dalab waa qaadanaay fadhiyada sidoo kale cuseeb waa iibinaay dalab waa qaadanaay alaabaha cilibka sidoo kale sida sanduuqmanka oo kale miisaska oo kale baadiyaha laga isticmaala inta badi sanduuqman kalaa jiro ka gaar ahoo noocyadan oo raashinka lagu shuba ah sanduuqman waxaa jiro oo eer baadiyaha isticmaalaan oo igana eer guuray la dhaho yaryar eh miisaska sidoo kale beled iyo baadiyaha laga isticmaalaa marka qaabkaasaan u shaqaynaa waxaa muuqata in farsamada gacanta ee alwaaxa ay tahay mid sii koraysa laakiin u baahan in ganacsatada lagu taageero suuqgeyn iyo qalab casri ah si loo gaarsiiyo heer ganacsi oo caalami ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa gaaray degmada cadaado ee gobolka galgaduud madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada cadaado ee gobolka galgaduud isagoo halkaasi ku sugnaan doona maalmaha soo socda madaxweynaha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay ujeedka uu cadaado u tagay in ay tahay in halkaasi uu ka hirgeliyo mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo bulshada iyo deegaanka aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhoweyntiina aad iyo aadka u qiimaha badan maamuuska iyo bilgaha saba leh aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa adinkoo isku duuban maamul iyo shacab weyne reer cadaada waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin muddo dheer oo sanad iyo waxa la jira cadaada igu dambaysay intaas ka badan waxaan isiri reer cadaada lagama maqnaan kareen waa idiin nimid waana mudan tihiin inaan idiin dhimaadno si aan idinla wadaagno wax badan oo dalka iyo horumarkiisa iyo danihiisa reer galmudug ka mid ah waxaan idin leeyahay qodbo dheer halkan waa gama baahnee waa wada joognaa qaybaha kala duwan ee bulshadana waa waa kulmaynaa waanan waanan isla wadaagaynaa wax walba oo horumar iyo wanaag iyo horusocod ah wuxuu dhinac kale uu sheegay inuu kulamo la qaadan doono mas-uuliyiinta degmada iyo sidoo kale waxgaradka qeybaha kala duwan bulshada oo ay haweenka qayb ka yihiin mashruuca ansixinta qorshaha maalgashiga ayaa waxaa laga daafuray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose adibita axmed maclo ayaa soo jeedinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland iyo maamulka degmada kismaayo ayaa waxa ay soo bandhigeen ansixinta qorshaha mashaariicda maalgashiga ee degmada kismaayo ee maamulka jubbaland cumar cabdulaahi farweyne gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada ayaa soo dhoweeyey mashruucan ee laga hirgelinayo deegaanada maamulka kaasi oo kaalin weyn ka qaadanayo horumarinta iyo maalgashiga mashaariicda kala duwan ee ay u baahan tahay kismaayo loo diyaariyana waanu ku faraxsannahay waana baahiya dadka laga soo urusho dadka taabanaya marka ciddii shaqadaas soo qabatay oo tiimkaas soo horay waa ka mahad celinaa intaa kadib hadda dhowr su-aalood baa ka yeelay waxaa dad kaar baa wareegshay horta waxaa inoo sheegayaa sidii loo saxiixay deynacsiinta waaba istaageen maxaa ahayde kaararki dadku wuxuu u dhibay in maalgashi la aado oo dadka mashaariic waxtaraya la keeno annagana waa u sheegnay hay-ada waxaan dhahnaa hadda dad wax samaynaysa wax dadku taraysa samee reerdan laliga ay deganoo maalintii oo dhan qorax taada oo ka haraadin weligii waa daadigayo cunada u haystaa marka taas waa masiibo guud kulligan waa la wadirireynaa dadku waa inay beeraha aadaan marka mashruucan wuxuu u baahan yahay siyaasadiisa in la ilaaliyo oo si mashaariicda world banku ay fuliyaan waa waa waa mashaariic diritaan waaye soomaalida diritaan ma jecla waxay jeceshahay sitaba ka wareeg waxaan u baahannahay marka mashruuca kan dhammaanteen inaan wada ilaalino bulshaduna ay qayb weyn ka noqoto oo dadku u adeegaya dadku ay qayb ka noqdaan annaga ka maamul ahaan waa kala shaqaynaynaa ee degmadaaba saldhigu ah marka waxaan rajeynaya in wada ilaalino oo ka wada shaqayno maslaxadda maaragtay mashaariicdan wixii aanu ku dari karnay oo talaha waa ku darnay waxaan rajeynaynaa bulshada reer kismaayood
ogaas cali aadan sokor wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa sharaxaya ujeedooyinka kulankani ay qabanayaan iyo sidoo kale mashruucan waxa uu ka saaciidayo dadka iyo deegaanada maamulka jubbaland shirkiisii kale waxaan u malaynayaa waxaan muddo hadda lix maalmood laga joogo ayaa shirkan oo kale aan lahayn mashruuca maadaama hadde shirarkiisi iyo howlihiisi iyo aan asduldu saarayn waxaa sabab ay u ah taas in ay dadka soomaaliyeed waxa loo qabanayo horta ay cad yihiin wax walbana ay noqdaan wax kalina oo bannaanka yaallo oo la ogyahay
haddii aad arki jirteen dadka soomaaliyeed ama guddoomiye aad arki jirteen mashruuc looga guumanayo mashruuc caafimaad looga guumanayo ma ah halkaas ku yaallaya cid kasta waxay ku darsanaysaa fikirkeeda cid kasta waxay ay xaq ugu leedahayna ka qaadanaysaa mashruuca horta waa mashruuc noocaas ah maanta muhiim ayay noo tahay shirkaan in aan maxaa la dhihi jiray iskugu imaano iyadoo weliba ay tahay mashruucu uu taargetgaraynaya sagaal degmo sagaalka degmad degmadii ugu horreysay ee hadda shirarka noocan oo kale aan ka qabanay waa kismaayo maadaama dowladda halkan ay degan tahay meeshii laga duuli lahay halkan ay tahay waxaan jeclaysanay in marka hore kismaayo laga qabto sharafay noo tahay maanta inuu gudoomiyaha degmadan uu muxuu ahay sheeg qayb nagala yahay wuxuu noqon doonaa xog aruurintan marka degmada kismaayo iyo baahiyaheeda ma aha wasaaradda beeraha keli waxaa xogtan la aruuriyey ku jirto caafimaadka kalluumaysiga beeraha xanaano xoolaha ayo sektor kasta waxaana waxtar ay u tahay waxay dhaxal dowladda jubbaland ay leedahay noqda oo berito aad dhihi karto aniga baahideedu waa tan waana muxuu ahay waxaan rabaa a b c d in wax laigala qabto waxaan rabnaa mashruuc kastaba ma kaafinayo baahiyaha kasta oo jiro laakiinse waxaan rabnaa in ay xogtan ay saacidayso mashruuca wuxuu ka qaban karana uu ka qabto mashaariicda kalena dowladxaan ay u ahaato oo iyagoo annagoo xog haysano berito ay mashaariicda kale ay imaan karaan diyaargarowga maalmaha xorriyadda ayaa laga dareemayaa degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho nuur maxamed ayaa faahfaahinaya qodobkaasi wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka warbixiyey kulan ay xalay isugu yimaadeen xubnaha guddiga qaran ee qabanqaabada toddobaadka xorriyadda kulankaas waxaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa abaabulka iyo diyaarinta munaasabadda xuska maalmaha xorriyadda ee sanadkan wasiirka ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan xuska maalmaha xorriyadda halkan waxaan ka salaamayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan ugu hambalyeynayaa insha allahu tacaala munaasabadaha toddobaadka xorriyadda eena ku soo socda lix iyo labaatanka juun iyo kowda julaay oo insha allahu tacaala dhowaan ay bilaabanayaan dabaaldegoodu halkan caawa waxaa ku shiray guddiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre u xil saaray inay qabaqaabiyaan ummadda soomaaliyeed xasuusiyaan waxaa ka dhexeeya ee ugu weyn ee ah maalintii ay xornimadooda iyo sharafkooda qaateen oo sidaan sheegay ah waxa ugu weyn ayna ka dhexeeya sharafkeenna iyo karaamadeenna waa ka xunnahay in qarankeennu dee uu liicay oo dagaallo sokeeya oo dadka soomaaliyeed igu gacantooda isugu geysteen uu ku burburay laakiin dalku hadda meel xoog leh ayay dowladnimadu maraysaa weli wax badan baa dhiman laakiin aada iyo aad baa sanadba sanadka ka dambeeya dowladnimada iyo awoodeeda iyo sharafkeeda iyo karaamadeeda iyo maqaamka ay adduunka ku leedahay aada u soo weynaanaya marka munaasabadahaasaa bilaaban doona aan soo jeedinaynaa shacabka soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed bahda warbaahinta dhaqanka waxgaradka gabdhaha soomaaliyeed inay ka qayb qaataan oo weliba sanadkan laba kun labaatan iyo shan oo aan sheegay lixdan shan guuradii inay tahay muhiimad gaara uu leeyahay marka muhiimadaasaan weyneyn doonaa insha allahu tacaala marka hambaryadaa horu dhacaa baan shacabka soomaaliyeed u dirayaa iyo inay la shaqeeyaan hay-adaha dowladda ee labada heer ee dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo munaasabaduhu iyo dabaaldega iyo qabanqaabadiisu ka bilaabanayaan mahadsanid xoolodhaqatada degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay doorkooda ku aadan horumarinta nabadda deegaanka abdifataax axmed macluw ayaa soo jeedinaya mar kale ereyga nabaddu waa afgarata ka soo horjeeda dagaal iyo dhibaato ka dhex aluusamanta qowmiyadaha ama dabaqadaha bulshada sidoo kale dowladaha ku tartamaya sooyaalka iyo horumarada nabaddu waxa ay kaalin ballaaran ka qaadataa wada noolaanshaha bulshada iyadoo aanan dhicin wax dhibaato ah islamarkaana waxaa tarma bulshooyinka iyo ummadaha kala duwan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlaya muhiimadda ay dadka xoolo dhaqatada ah u leedahay nabadda iyo sida ay kaalin ugu jirto inuu taranto noloshooda cabdulaahi annugu haddaan xoolo dhaqatanahay dhib iyo colaad iyo wareer midna horta dan nooguma jiro harradu waa barwaaqo ummaddu waxaan u sheegayaa nin walba ciidu ka hoos marayaa dadka islaamka in nabad iyo barwaaqo lagu wada noolaado haddii alla yidhaaho wax dhib eh uusan meel walba nin walba meeshuu joogo uu isxil qaamo marka ummaddu intaasaanu sheegaya any time wax carqabada ma aragno haddii un waraabo iska ilaali iyo un dugaag un neefkaaga ka cesho mooye wax dad xaggiis ka socdo oo dhib ah nama asiibo meeshaan tagnaba waa iska nabad baadiyu waa nabad magaaladu waa nabad haddee nabad horta wax ka fiican miyaa qof kasta quraanshada ugu yar nabadu waa damba ugu jir baadiyo iyo magaalo wax la dhahay maaha magaaladu nabad ay rabtaa baadiyuna nabaduu rabaa waana laysu dhex nool yahay aniga faarax nuur aadan baa layidhaha nabad way macaan badan tahay alxamdulilah hadda waxba dhib ma jiraan deegaanka dadka fadhiya waa nabad laba isfiirinay male hadda nabad baa loo wuxuu alla noola korreeyma uu sheegay hadda nabadaan u joog xag iyo xagga markaan guurayno waxba dhib isuguma imaanno waxba dhib kama jiraan marka ka walba nabad annada iyo walaal gacmahaas haysta magacay waxaa la dhahaa xamse cabdiraxmaan runtii horta reer guraaga dee maadaama maalmihii ah oo inta badan aan cilmi ka jirin aqoon in ka jirin ay joogaan iskee aad adag yihiin saas darteed waxaa muhiim ah in wacyigelin loo sameeyo uun oo ayaka laisku xidho oo dadka miyiga iyo dadka magaaladaha culimmada iyo awqaasha dadka waxgaradkaa inay isku xidhmaan oo laga wada shaqeeyo u nabad waa xasan daawud cabdiraxmaan arrinta hadda aad ka dhawaajisa ee xagga isdhexgalka bulshada iyo dadka reer guuraaga wax badan bay muhiim u tahay dadka inay isdhexgalaan oo hadda meesha daaq uu roobka mar macnaha inay macnaha u guuraan oo si walaalnimo ay ku wada daaqaan waa wax aad u fiican taranka nolosha aadanaha iyo in bulshooyinka ay noqdaan kuwa tiradooda iyo tayadooda ay ku bacdo waxaa kaalin weyn ka qaata nabadda oo ah nabadda midda lagu waara markaan dhegaystaar kusoo dhowaada xubnaha sarafka iyo cayaaraha waxaan ku horumaraynaa xubinta cayaaraha xidigii hore kooxda kubadda cagta ee chelsea disali ayaa ku adkaystay in daafaca arsenal william saliiba uu ka tegi doono kooxda kuna biri doono reaal madrid mustaqbalka sida laga soo xigtay disali xidiga heerka caalamiga ah ee wadanka faransa ayaa keliya sii joogi doona arsenaal xereeraadka soo socda isagoo intaa ku daray in taageerayaasha ganris ay welwel qabaan wuxuu sheegay odisbada hal walaac oo haysta taageerayaasha arsenal ayaa ah in saliibo uu soo qaatay saddex waxaana laga yaabaa inuu afar xeereed ku qaadan doono kooxda kubadda cagta ee arsenaal markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada saaka waxaa la diyaara
xubinteena sarafka iyo suuqyada sarafka lacagaha khaalaad boqolka dollar ee lacagta mareykanka ah suuqyada magaalada jowhar qabashadu waxa uu ka marayaa laba milyan sagaal boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta uu yahay saddex milyan iyo soddon kun qiimaha maciishada iibka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska xamsaha ah suuqyada magaalada jowhar waxa uu ka marayaa toddoba iyo labaatan dollar halka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska safaariga ah uu yahay lix iyo toban dollar kontonka kiilo ee bariiska dalka waxa uu suuqyada magaalada jowhar ka marayaa toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah shan iyo labaatanka kiilo ee burka waa shan iyo toban dollar halka shan iyo labaatanka kiilo ee sokorta ay tahay sagaal iyo toban dollar dhibic shan oo lacagta mareykanka ah tobanka kiilo ee baastada ah waa toban dhibic shan dollar halka kontonka liitar ee saliidu cad ay tahay kow iyo soddon dhibic shan oo lacagta doolarka mareykanka ah koombada geleyda ah waa afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirtu ay tahay soddon iyo shan kun oo shilinka soomaaliga salbukadu waa shan iyo labaatan kun masigada waa laba iyo toban kun lowska waa shan iyo toban kun marka warkaasi aad kala socotaan waaraadii haysanaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan dhowrista xuquuqda aadanaha dhulalka la haysto ee falastiin faransiiska albenza ayaa ku booriyay kooxaha doonaya ee u halgamaya jibinta cunuqabateynta israa'iil ay ku hayso khasda inay sii wadaan dadaalkooda wakiilka gaarka ee qaramada midoobey wuxuu sidoo kale dowladda u k ugu baaqay inay sharxaad deg deg ah ka dalbato israa'iil islamarkaana ay xaqiijiso sii deynta doonida iyo dadka saaran qaramada midoobey waxay sheegtay in la sii wado gurmadka lagu tiigsanayo dadka dhibaataysan ee ku nool khasda dad kaste oo dhibaataysan oo ku nool khasda waa ayna taabanaysaa ayay tiri qaramada midoobey waxaana doonaynaa in si deg deg ay gargaar loo gaarsiiyo iyadoo dunidana sidoo kale qaramada midoobey ka dalbatay in gargaarkaasi qayb laga noqdo qodobkaas ayaa ugu dambeeyey saaxiibyaal guud ahaan warkii subaxnimo ee aad kala socoteen raadiyahaysana ee magaalada jowhar nabadgelyo